Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waa maalin talaada ah oo bisha juun ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay shan iyo toban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixda iyo barkii aroornimo idaacadda waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah horumarka ay dhallinyaradu gudbinayaan inta uu leegyahay qiimihiisa iyo dhiirigelin waxaan dareensannahay dhallinyarada dacwadu inay noqdeen diinta fidinaya meelaha kala duwan gaadhay ee tuulooyinka inay noqdeen xubintii horumarku uu kasoo butaacayay meel kastoo a aragto magaalo kasta waxaa horumarka gaadhsiiyey waa dhallinyaradii aqoonta ahayd ee tagtay u tagtay arrimaha dacwada iyo diinta waxaad kaloo maqli doontaan hooyooyinka shaqaalaha ah iyo sida ay u maarayaan shaqooyinkooda guryaha kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka joe biden iyo dhigiisa dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa waxa ay yeesheen kulankoodii ugu horreeyey oo ay ishor fadhiistaan labada hogaamiye ayaa inkastoo ay bogaadiyeen kulankoodaasi aysi jirin wax weyn oo ay ku dhawaaqeen oo la xiriira xiriirka labada waddan biden ayaa waxa uu sheegay wariyaasha kulankoodaasi isniinta ee barbar socday kulanka ay yeesheen neto madaxdeeda ee ka socday braslis in kulankooda uu ahaa isagaiyo madaxweynaha dalka turkiga mid wax ku ool ah uuna ku hanweyn yahay islamarkaasina uu yeelan doono ayuu yidhi waxyaabo muhiim u ah oo horumar u ah dalka turkiga madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa isna sitaasi la mid a kulankaasi ku tilmaamay mid muhiima kulanka labada madaxweyne ayaa yimid xilli xulafada neto ay ku kala aragti duwan yihiin dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dagaalka suuriya liibiya iyo ruushka hubka uu ka iibiya turkiga hooyooyinka ka shaqeeya meelo ka baxsan guryahooda ayaa mararka qaarkood waxay shaqooyinkooda gudagalaan ayagoo walaac qaba islamarkaasina ka fakeraya xaaladda ubadkii ay uga soo tageen guryahooda taasi oo laga yaaba inay saameyn ku yeelato shaqooyinka ay qabtaan sagal siciid faarax oo jabuuti joogta ayaa la kulantay qaar ka mid ah haweenkan warbixintan ayaana nooga soo diyaarisay waxaa soo badanaya muddooyinkan dambe gabdhaha guryaha le ee xaaska ee raggooda ka dhinac shaqeeya si ay u kabaan qoyskooda islamarkaana ay u caawiyaan reerahooda waxayna taasi baylah weyn ku keentaa dhinacii guriga dalka jabuuti gabdhaha shaqeeya waxaa xeer ah inay bixiyaan lacagta gabadha shaqaalaha ah ee guriga kasii shaqaynaysa waxaa taa u dheer lacagaha ay ku bixinayaan dhinaca caafimaadka caruurta maka maxamuud oo ka mida gabdhahaasi dhallinyarada ee raggooda ka garab shaqeeya ayaa iga waramaysa walwalka ay ka qabaan guriga iyo caruurta inta ay shaqooyinka joogaan walaahi inkastoo aad tidhaahdid horta subaxii markaad kasoo baxaysid wax kasta ha diyaarisid wax kasta ha u sheekid gabadha kuu joogta guriga haddana sidii aad u joogi lahayd eed u maaran lahayd kolla haatan laguma maarana ta labaad welwel baa ku galayo waxaad odhanaysaa ilmihii biloo dabkiibuu galay biloo ilmihii waxba lama siin biloo ilmihii waxaad tegaysaa laakiin hawshii oo hadda gurigeenan baad kaga timid laakiin waxaad tegaysaa hawshii oo nusqaaban oon dhanayn baad tegaysaa kolleyba horta ma kumaa dhanaanayso laakiin haddaad adu iska fadhin lahayd waad maareysanaysaa hadda hawshaad marti kuu timiday odaygii ku sugayaa wixii oo dhan adu waad maareysanaysaa laakiin kulleyba ciidan hadaad kaga timaada laguguma maarayna saa doonaysana ma noqonayso naftaada waxay jeclaanaysaa markaa inaad iska fadhidid ood gurigaaga iska maaraysid sidii da ilaahay kugu talagalay ilaahay wuxuu ninkana kugu soo dhiibana ka reebatid marka welwelka ugu badan ma waxaa laga welwelaa talow gabadhii odayga cunto noocey u karisay ciyaalkii maysiisay mid waad ka welweleysaa iyo xaggii ilmaha waad ka welweleysaa bilow wax ku dhace bilow wixii aad siiya tiri cuwaaftii lamaba siinba intay dharigii wixii ku mashquulsan tahay bilow ilowdaba oo adiga markaa duurkii tagtay waad ugu tegeysaa cuwaaftu halkii taal taay waa darayo ta labaad cuntadii ay karisay markaa tagtid waa inaad dib uma eegtid intaadna odaygii u dhigin waayo dharigii baa guban kara way kuu dabasho kulolisa kugu shubtay adna waa qaado waad hordhigtay waxyaabahaas waa inaad adigu eegtid oo dee dib u eegtid intaad salaadii tukan lahayd amba is diyaarin lahayd amba aad yar nafis lahayd yaad haddana dib kale hawl kale u galay cuntadiisiibaad eegi ubadkiibaad eegi hawlo kalea dib u galay haddana ugu badan ee welwelka kuu dilayso waa ilmihii musaasadaan meydhnayn baa lagaaga siinayaa biyo qabow baa lagaaga siinayaa adigii fasax badan ma helaysid ood ilmihii markasta dhakhtar ku geysid badina hablaha shaqaynaya lacagtooda u badan dhakhtar baa iska qaata waqti kasta dhakhtar baa iska qaata waayo ilmihii baa xaggii darayo xagga shaqada aad ka daraytiraysid xagga ilmaha ayaa haddana dee ka daayactiran naagta nasiib la deedee hooyo leh amba dee sodo fiican leh nasiibkeygay u joogto amba walaal ka yar leh oo dee loo maareeyo kuwaasaa nasiible marka lacagihii intii badnayd waxay ka gelisaa saa sheegtay dhakhtar oo ilmihiibaa bukoonaya lagama fakariyo si fiican maxaa faa'idaa marka waxba kuu faa-iido maaha bishaarkan inta kuusoo haraysa waa yartahay qayb ciidan baa siisay qayb dawadii ilmahaad ku maaraysay waxa oo dhan waxaa kuu dhaama adoo iska fadhiya wixii ilaahay kuu qorana iska cuna ina inkaa dan yar baa jirta inkaa dan weyn baa jirta intaasoo dhan inaad eegtid maahan waa inta kaa dan yar inaad eegtid ood waxaagaa iska haysatid dumarka shaqeeyo dhan ma waxay u shaqeeyaan ragga nabiilil mise maalmahan dambe dumarka qudhooda doonaya inay shaqaystaane madax banaanaadaan way iska jiraan dumar ma inay madax banaanaadaan doonaya waayo dumar dee wadadooda u waaweynaadeen oo kale way iska doonayaan inay iska shaqaystaan horumarda ay iska sii hiigsadaan bar waxaa jirta aan odaygooguba dee uu keenayn wax fiican oo iyagii naftoodii ubadkiiba iyagu wada maaraynaya bakiinad bay u talaysaa wax kale u sameynaysaa faangiya u dubaysaa waa iyadiibaa muxuu keenay wixii u keenay waa wax yar hadduu danu shaqa tiga hadduu danu iska seexanba marka iyadii taa oo kale ayay danta xoog ugu kalifaysaa inay shaqayso laakiin ta ilaahay ugu soo dhiibay wax yaroo dabiilkeyga ku filan waa inay iska fadhidaa inta ka go-aysaa ka badan markana dhegaystayaal dhinacii heesaha dabacsan aan u leexanno
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay bismi llahi raxmaan raxiim arrintan in aqoon-yahanku deegaanada kala duwan u baxo ahmiyad gaara bay leedahay kolley barnaamijkan v o edu ayay soo diyaarisay aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waayo way dareensan tahay horumarka ay dhallinyaradu gudbinayaan inta uu leegyahay qiimihiisa iyo dhiirigelin waxaan dareensannahay dhallinyarada dacwadu inay noqdeen diinta fidinaya meelaha bada kala duwan gaadhay ee tuulooyinka inay noqdeen xubintii horumarku uu kasoo butaacayay meel kastoo aa aragto magaalo kasta waxaa horumarka gaadhsiiyey waa dhallinyaradii aqoonta lahayd ee tagtay u tagtay arrimaha dacwada iyo diinta matala magaalada buuhoodle markii aan aasaasnay jaamacadda bariga africa muddo hadda toban sano ka yar dadkii ay soo saartay dad tayale bay noqdeen oo dhinacna iyadii mas-uuliyiinteeda ka mid ah dhinacna xarumihii waxbarasho ee deegaanka qabtay tuulooyinka ay gaadheen waxay gaadheen ilaa iyo soddon tuulo meelahaas oo qaarkood ay ku jiraan dowlad deegaanka soomaalida ay ku jiraan oo kilinka ah marka intaas ay dacwadda gaadhsiiyeen mid walba waxaa ka muuqanaya isbeddel marka maalinta horeyse daacigu tago ee uu joogo laba bilood markuu joogo waxaad u imanaysaa isbeddel hor leh fikirka dhallinyaradu say u fikirayaan laga yaabo hadduu markii hore qaad iyo ku fikirayay ama dhac iyo dil iyo wax iska celin iyo waxyaaba lamida ama noloshii tuulada miyiga uu watay wax iska dhicinta ahayd markii markii hore way isbedelaysaa tusaale ahaan oo kale maxaa looga baahan yahay bulshada oo kale markay dhallinyaradaasi siday ugu adeegayaan kaalinta bulshada laga rabaa waa mid noocma waayo qofka dhallinyarada ah magaaladiibuu joogaa aqoonna waa leeyahay marka waxa laga yaaba magaaladiisa iyo aqoonta uu leeyahay inuu wax badan oo kale kasii heli karo laakiin haddii uu soo huray wakhtigiisii oo uu soo huray joogitaanka inuu iyagii la joogo oo hormarayo caruurtoodii waxbaro iyagii waxu faa'iideeyo oo indhaha u kala qaado wax badan tuso in iyaguna ay isgarab taagaan dhaqan fiican bay u lahaayeen soomaalidu inay culummada u timaada iyo cilmigaba ay ixtiraamaan oo xoolo u xoologooyaan u dhisaan oo habla siiyaan waxyaabahaas dhaqan bay u lahaayeen oo la haysto cilmiga iyo aqoonta marka dhaqankii in la soo celiyo oo dhallinyaradaas iyo dadka haddee usoo noqonaya aqoon-yahanka inay taageeraan si aqoonta iyo iftiinka ay wadaan ay hore ugu sii socoto bulshadoodana ay ugu faa'iideeyaan bal ka waran halkii la rabay ma la gaadhay mise isleedahay weli waxbaa dhiman waxaan islahayn maaska bulshada oo aada u fara badan iyo dadka ku dhex wareegaya shaqadan horumarinta ama tacabka wada iyo cilmiga oo kooban waxaa kaloo jira ideolojiyaddii ama fikrigeedii ay dadku haysteen oo xagga aqoonta oo u baahan kobcin badan u baahan marka wax badan waa isbedeleen alxamdulilah marka la eego meeshii laga soo dhaqaaqay laakiin meesha loo socdo marka la eego wax badan baa harsan kuwebay ku badan yihiin maardayda jaamacadaha ka soo baxday mise kuwa macaahidda kuwa soo aadaya deegaanada tuulooyinka ee diinta ka fidinaya ardaydaas waxay u badan yihiin ardayda macaahidda ka baxday oo ardaygu markuu macahad ka baxo ayuu ayuu inta badan ku noqdaa ardayda jaamacadda qaybo ku noqotay way jiraa lakiin ardayda jaamacaddu had iyo goor waxaa laga yaba markuu jaamacadda dhammeeyo inay usii muuqato bal inuu meel kale ama jaamacad kale ama wax sii wado inay usii muuqato laakiin inta markiiba wax celin kartaa waa dadka cusub ee si fiican wax u bartay macaahiddii sharciga ee ka baxay waxaa kale oo dee xilligaasayna ahaan jirta innaga dowladda soomaaliya marka dugsi sare laga baxo ayaa loo diri jiray shaqo qaran ama gurmad loo diri jiray ama macalimiin macalimiin lagu celin jiray inuu qof soo shaqeeyo marka inta badanna culimmadu waxay diyaariyaan markuu qofku macad ka baxo inuu shaqo soo qabto oo soo shaqeeyo khibrad soo yeesho kadibna jaamacadda uu soo noqo fariinta ugu dambaysa aad doctoor u dirayso dhalinyarada aqoonyahanada ee dadaalka wanaagsan wada maxay tahay dhalinyarada waxaan kula hadlaynaa kula dadaarmaynaa inay dadaalkooda sii wadaan midhahoodii way arkeen way u muuqdeen nin waliba wuu arkay ama qof waliba wuu arkay marka midhaha u muuqda inay sii wadaan oo ay ku sii dadaalaan dhinaca kalena way ogyihiin ajarka iyo khayrka badan in laga helayo oo dhinaca diineedna qofku hadduu hal qof soo hanuuniyo oo dariiqa fiican waafajiyo ilaahay subxana watacaala sabab uga dhigo geela caascas waa uga ajar badan tahay ta kale bulshada lafteeda dee dadkii waxbartay indhaha kala qaaday waxaa u muuqday horumarkii iyo tacabkii iyo ganacsigii iyo dhaqaalihii iyo kobaca muuqda lafteeda waa arkaan marka inay dhalinyaradaasi dadaalaan bulshadana waxaan ugu baaqayaa inay iyana hantaan aqoontaas ugana faa'iideeyaan dadka iyaguna ay ka faa'iidaystaan bulshadina ay noqoto kuwa isku tiirsan oo dhanka horumarka
dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
bilaabay koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda yurub ayaa si xiise la uga socda magaalooyinka kala duwan ee yurub waxaana kulamadii ugu dambeeyey ee koobkan xulalku isku arkeen sidan qaybta d wadanka jamhuuriyadda jack republic waxaa labiyi eber uga adkaatay wadanka scotland oo markii ugu horeysay ka qaybgalaya tartan caalami ah muddo labaatan iyo saddex sannadood ah waxaana labada goolba u dhaliyay jack weeraryahanka kooxda bayer liverkusen patrick shag scotland oo ka niyajabtay kulankii xalay ayaa sheegtay inay isku diyaarinaysa kulanka adag ee xulka qaranka wadanka ingiriiska ay la yeelan doonto maalinta jimcaha ah qaybta ina xulka qaranka wadanka sweden ayaa barbardhac gool la-aana ku celiyay xulka qaranka wadanka sbain waxaana kulankan oo fursad weyn u ahaa xulka sbain ay ka faa-iideysan kari waayeen maadaama ciyaartan ay ka dhacaysa garoonkeeda xulka sbain oo aysan ku jirin midkoodna ciyaartooy matalaya kooxda real madrid ayaa taageerayaasha xulka qaranka wadanka sbain waxay ku canaanteen tababarahooda louis enrique ciyaartii kale ee isla qaybta iina waxay dhex martay wadamada slovakia iyo poland waxaana laba iyo hal guusha ku raacda wadanka slovakia kulamada kale ee caawa la ciyaari doona waxaa qaybta efis ku arki doona xulka qaranka faransiiska iyo xulka qaranka wadanka germany waxaana ciyaartan oo ah mid aad iyo aad u xiiso badan labada dhinacba isku dayi doonaan inay guul ka gaaraan maadaama ciyaartan ay tahay ciyaarta ugu horeysa ee gruubka f faransiiska oo haysta koobka adduunka ayaa doonaya inuu ku guuleysto koobka qaramada qaaradda yurub waxaana tababaraha xulka faransiiska didir dishamis uu sheegay inuu soo xushay ciyaartoydii ugu wanaagsaneed ee matali lahayd xulka qarankiisa wadanka bortuqiiska oo hogaamiye laacabka kooxda yuventus christiano ronaldo wuxuu isna la ciyaari doonaa xulka qaranka wadanka hungary iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in goolhayaha kooxda ac milan janlugio dinarama uu ku wajahan yahay kooxda b s g ayaa waxaa sidoo kale soo baxaya in kooxaha yuventus manchester united iyo weliba ac milan ay dalabaadyo u diraan kayler nafas oo qorsheynaya inuu isaga holaalo b s g haddii uu yimaado goolhaya cusub kooxda yuventus ayaa u baahan goolhayo khibrad leh maadaama khabiirkooda janluji buffon uu xil ciyaareedka soo socda ku wajahan yahay kooxda barma halka ac milan ay raadinayso beddelka danarama inkastoo ay lasoo saxiixatay goolhayihii kooxda lili mike magnan manchester united oo su-aal gelisay joogitaanka old trafford ee goolhayayaasheeda david degan iyo weliba dean henderson ayaa u muuqata koox raadinaysa goolhayo wanaagsan kooxaha yuventus manchester united iyo ac milan ma soo bandhigin qiimaha lacageed ay ku raadinayaan keler nafas ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxaha crystal palace westerham united iyo weliba everton ayaa muujiyey rabitaankooda ku aadan saxiixa khadka dhexe ee kooxda yuventus aron ramsey soddon jirkan ayaa haddii wadaxaajoodka uu heshiis cusub kula saxiixanaya kooxda yuventus uu hirgeli waayay wuxuu kusoo laaban doonaa wadanka ingiriiska ramsey ayaa xulkiisa weelashka kala qayb qaadanaya koobka qaramada qaaradda yurub iyadoo toddobaadkana barbarac xal iyo hala ay la galeen waddanka switzerland xibintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha dabacsan aan u leexanno
Hi.